kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiin soo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magacaygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan barnaamijka kusoo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada baydhabo oo bilaabay barashada cadaaladda si wax looga qabto tacadiyada ku dhaca bulshada gaadiidka ku safra waddada u dhexaysa magaalada jowhar iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo ku dhow inay shaqada joojiyaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada baardheere ee gobolka gado oo walaa xoogan ka muujiyey buunda la-aanta ka taagan magaaladaasi haddii aan dhegaystayaal ku bilaabo dhallinyarada magaalada baydhabo ayaa bilaabay barashada cadaaladda si wax looga qabto tacadiyada ku dhaca bulshada dhallinyarada ayaa ka faa'iidaysanaya iskuullada waxbarasho ee ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed iskuulladaas oo laga bilaabay barashada cadaaladda iyadoona ay bixinayaan khabiiro ku xeerdheer arrimaha garsoorka iyo cadaaladda dhallinyaradan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa hadda ku dadaalaya inay bartaan cadaaladda si bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo iyo deegaanada hoostaga oo marar qaarkood tacadiye kala duwan la kulma inay ka hortagaan ama wax ay ka qabtaan siciid maxamed nuur oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa warbixintan soo diray tirabadnaanta jaamacadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ardada fursad mansiina iyo ku helaan maado welbo yo uun ku baahdan jaamacadaha deegaanka helagob ardada daneeyasa baradowka cadaaladda waana fadow iyo nagadan mustaqbalka garsooryaal yo hadda dhibanaang nagadi waayowka maadadan iyo maadooyin kale maxamed cabdiraxmaan waa arday walkubaradow to kumide jaamacadaha magaalada baydhaba wayba soma an sheegay in fakaltigan suuqan haysana arday badan oo an baahagna hadda anjarna iyo maxkamadihii magaalooyinka oo eedan yar maxamed macallimiinta habaradi fakaltigan waybayo ogeyena muhiimadda u saleya markiiu arageen fakaltigan in jaamacadaha deegaanka suuqanen weelna shaqooyin kale yaku dooraden meele jaamacadaha kuliyadan yoon arageen inyan haynato isbiyaasa jaamacadaha horta mayba waa meelaha anka badan ee isbedel kusoo biayan dadka cadaaladana soomaaliya horta marka la fiiriyo waliba waatan eedanka weyn ayay anbaahanta kolley anama ero kore aragta ahaantay maadaamaan arday ahaa gudaha meelaha walalka baradoona kusugana horta kow waliba waa arday badan oo baradaasa male waa markii ardayda haqalin jibiida boqolkiiba toddobaatan caafimaadkan bahaayan inta kale injineeriyadda aan wareegayan waliba waa meelo tiro yarna iyo aan wareegayan qeybtan arrimaha maamulka iyo maareynta waxyaabaha sayti marka kow horta caqabadan kuweyn waliba waa inay jaamacadahan kordhina arday malan helow lama ardayda yar ee kubati waliba naftiryo la kulumaayana caqabada oo ay ku mid ata inayo shaqooyinkii ku habboon ayayon helna wayba jare arday hamiya hayta in jaamacadaha magaalada baydhaba laha ka dara fakaltigan oo weli jaamacadaha deegaanka anka dhirana iyo ha kordhiyan maadooyinka la kubiyo jaamacadaha mulki abdawaaxid waa ardayaed walkubaradaasa ku kumid ah iskuullada magaalada baydhabo sanadsha anka dambooy yana ka jarta mulki yobay sheegtay inyo kumid ata dhallinyarada ka fikira hayta iyo baradan maadadan oo eed muhiimkanka ah faylahadowka nidaamka cadaaladda dalka haddii la hela dhallinyaro takhasus so-eeya wayba ku rajayane jaamacadaha deegaankana inyo ha kordhiyan maadadan iyo maadooyinka kale ee weli ku bannaan mulki abdiwaaxid aadan lero shaqsiyan haddii aan ku dhiibad fikir ahaanta wsreba jira walalero social waaka bulshada makbaraarugsan inta ehi looyarka ama cadaaladda lisbarakoor waxyaabaha geekanka muhiimsan deeta bulshadan makabaraarugsan dan ardaydana makabaraarugsan wacyiyo makuhaysan faham guud makuhaysan looga iyo sharcigaasweyti ama cadaaladaasweyti inteeta waxyaabaha dad duniyada ankafayl shaqaysadahay ama maleeraahay labarada ankafayl ardaydana makuwacyigelisan faham guudna makuhaysan dhankii isoo geynta madi walba ardayda badana way fiiriyayna heerka madaasooyinta magaalada kuroogan dan way ka shaqaysado kore mise ma ka shaqaysado kor daqliga kooq galay taasay tifiraan ardayda ardaydan soo marka hadan la hero una soomaaliyana qiimo kala agtaana meeragaas adduunyada kala baraasay tusaalahan geega markii qof la ganaaxaay ama qof sharci la qabda la baahanyahay weergaas magaalada oo dhan intii la hiranta oo maxkamadda lisbar sugaay amar la sugaayay sharcigan qof ku qabado doon xukunka la kiri doon la sugaay una qiimo mani la agtaan caalamka marka noocaas weytaan dhaqamaan dadkahan seytii yani qiimo kale agtiyo qofka ee looyarkee ama laraaye cadaalada qofka dhigtee yani qiimo agtaasay kalee una agtaan qiimo mukuleesaa dartee way kale sababo un kabin oo ka buraarugsanayn ama yani ardayda lagu baro waayo misku barada waa intaasu talama naboota dowladii dhexe muddo burburaasi anka dambeyti macalimiin noocaasi intii la hela marka dowladda sootiin waagi intii aan burburin ku hor macalimiin oo meeroogeen kataqsuuqsan maadida soyti lowga iyo cadaalada ardayda baraayan waan ka dhiirigeliyaan ishaleeda leme waayna macalimiinta dhif iyo naadir walwa eragay laakiin hooba aad maadida kordhi welfadadka shaqaysado kormis dad barada kora iyo ardayda iyo bulshada marka saameyn kala talaa kordhi korooba ad walaayina ha ka darta macad kamis jaamacadda ka darta online arday baraas dhibsheelata ardayda way fiiriyaan sadii horibkiin sheeqa suugeynta fiiriyaan wala dad caafimaad silan bardo maadii kale xitaa meen bardo ustaad cabdinaasir waa macalimiinta wal ku dhikow dokomada jaamacado magaalada baydhaba ku dhowaad shan sana yo iyo bare jaamacadeed waybasoma an sheegay in wakhti hore lanku baahanay jaamacadaha in maado walba ardayda deegaanka unku baahdan iyo ku helan balse endheena taasay deegaanka wayba laku helay macalimiin habaradi cadaaladda balse hoggaankii jaamacadaha iyo goobihii walbarasho ee kale yaa weli ka dhiiri duwaysan maadadan iyo maadooyin kale oo weli boosasyo banan cadaaladda waa maqaasida shareecada ilaahay loo soo dejiyey labo cadaaladda haddii ay hagaagto waddanka oo dhan wuu hagaagayaa saddex in laga dhaxlo cadaaladda dhexdeeda maxabatullaahi ilaahay dadka inuu jecelaado qodobka kale in bulshada ay horumarto yaquulu alcallaama ibnulqayim aljawsiya calayhi raxmatullah wuxuu leeyahay aslu kulli khayrin huwa alcilmu waalcadlu wa aslu kulli sharin huwa adulmu waaljahlu oo micnaheeda ay tahay asal kasta wuxuu ku qotomaa aqoon iyo cadaalad asal kasta oo shar ana wuxuu ku qotomaa dulmi iyo jahli ama caqabadaha hortaagan in laga hirgeliyo gobolkan baay inay soo saaraan dad haldoor ah aqoon durugsan u leh yacni facultigan oo alqadaa asharci ama garsoorka sharciga ah waxaan kusoo koobi karnaa markan taxdiyaadkaas toddoba qodob ataxdiyaad amaama aljaamicaat fi intaaji kawaadir mu'ahala majaal alqadaa asharci oo micno ahaan ay tahay caqabadaha ka hortaagan jaamacadaha dalka ama baydhabo inay soo saaraan dad haldoor ah aqoon durugsan u leh majaalka qadaa sharci waxaan kasoo koobay toddoba qodob kow in hoggaanka jaamacadaha aanan ku buraarugsanayn fakaltigan iyo ahmiyada uu leeyahay labo gaabis weyn ay sameeyeen haldoorka aqoonta durugsan u leh ama takhasuska u leh mawduucan saddex takhasuskan oo aan lahayn suuq waayo ardayga takhasuska marka uu dooranaayo wuxuu ku dooranaya waa asbaabaha uu ku doorto waxaa weeye in yacni suuq uu leeyahay takhasuskiisa afar aanan jirin bii'o ama dad oo garab istaagan oo dhiirigelinaya muxafis u samaynaya aanan jirin qodobka shanaad mustalaxaatulmaada oo aad iyo aad dadka ugu yar si kale haddaan u dhigno luuqadii carabiga oo aad iyo aad yani ay u yaraatay barashadeeda saciid maxamed nuur baydhabo mahadsanid saciida gaadiidka ku safra waddada u dhexaysa magaalada jowhar iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku dhow inay shaqada joojiyaan waddada xidhiirisa balcad iyo shabeellaha dhexe mararka qaarkood waxaa ka dhaca falal amni darro waxaana intaas usii dheer in waddadaas ay tahay mid burbursan dhibaato kala duwan ay ku qabaan dadka iyo gaadiidka ku safra waxaana gaadilada qaarkood ay sheegeen haddii maamulkii shabeelle eese wax ka qaban ay ku dhow yihiin inay shaqada joojiyaan maadaama waddadaas dhibaatooyin kala duwan ee amniga ee sidoo kale burbur ka jira ay ku qabaan shariif shuuriye xaashi oo ku sugan magaalada jowhar ayaa warbixintan soo diray dhibaatooyin xoogan ayaa gaadiidleyda ku haysta waddada xidhiidhisa magaalada jowhar iyo magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan waddadan ayaa ah marin halbowlo u ah oo ay gaadiidleydu si aada u isticmaalaan iyadoo darawallada dhibaato weyn ay kala kulmaan xilliyada ay ku kaxaynayaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan inkastoo waddada ay burbursan tahay haddana waa ay kala duwan tahay xilliyada roobabka iyo xilliyada jilaalka isticmaalkeeda dhowr jeer ayay gaadiid ku roogmadeen iyadoo ay ka dhalatay halis xooggan oo soo wajahday dadkii saarnaa gaadiidkaasi xasan afka waxa uu ka mid yahay darawallada gaadiidka ku kaxeeya waddadan waxa uuna sharaxay dhibaatooyinka ay kala kulmaan waddadan oo uu sheegay in dhab badan ay ku qabaan gaadiidleyda maadaama waddada ay tahay mid burbursan sidoo kale waxa uu intaasi raaciyey in maamulka ay ka qaadaan cashuur balse aanay ka warhaynin dhibaatada gaadiidleyda ay ku qabaan waddadani isagoo maamulka hirshabeelle ka codsaday in waddadan dib u dhis lagu sameeyo maadaama dhibaato xooggani ay ku qabaan wax daryeela maamulka gobolka wuu arkaa wax daryeelka ma laha waxaa u daran lacagta oo qaadanayo u daran maxaa haddousan lacagta u darnayn gaadiidkii dadka shacabka u shaqay uu adeegi lahay dhibaatada noogu weyn waxay naga haysataa jidka jidka waxaa dareemaysaa jabjabka burbur wax socod oo gaadiid ma socon karo waxaan rabnaa maamulka gobolka wuxuu u shaqay waa shacabka aniga waxaan u shaqaynaa shacab aniga shacabaan nahay waxaan usii shaqaynaa dad naga shacab oo baabuurta aan ka shaqaysanahay bl camal ugu shaqaysanahay meelaan ugu safra male baabuurta inaan dhigno wax yaraa ka dhiman maamulka dhibaatadu weyn jidka waxaa ka qabta degmada balcad freemia maxaa yeele dhibaatada ugu weyn taasaa naga haysato maamulka waxaa ka qabto waxaan kala ka codsanaynaa guddoomiye cusmaan baari degmada isaa xukumo cismaan xuseen waxa uu ka mid yahay dadka ku safray gaadiidka isticmaala waddada isku xirta balcad iyo jowhar waxa uuna sheegay in waddadan burbur xoogani uu ka muuqdo isagoo sheegay saacadihii lagu tegi jiray waddadan saacado ka dheer mararka qaar inay qaadato bismillaahi raxmaan raxiim waa-eg waa ismaan xuseen wadadan jowhar iyo muqdisho waxaan ku qabnaa dhibaato gaariyaalka waxaan ku raacnaa lacag gaaraysa siddeed iyo toban doolar waxaanu qabnaa wadda xumo wadda aada u burbursan wadada waxay u baahan tahay dhismo dayactir maxataa ma aha waxay u baahan tahay dhismo ay u baahan tahay oo xoogan maamulka hirshabelle waxaan ka codsanaynaa inay naga sameeyaan wadadan waa waddo muhiim u ah isku xirka shabeellaha dhexe iyo muqdisho guddoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baari ayaa waxa uu sheegay in sanadkan cusub maamulka hirshabeelle oo u soo jeestay sidii dib u dhis loogu samayn lahaa qaar ka mid ah waddooyinka burbursan waxa uu sheegay ilaa iyo lix wadde oo dhex marta xaafadaha magaalada jowhar oo halbowlo u ah isticmaalka inay dib u dayactir ku samayn doonaan sida uu sheegay guddoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada sanadka cusub ayuuna sheegay hirshabeelle guud ahaanba inay soo jeesan doonaan bilic soo celinta guud ahaan qaar ka mid a waddooyinka iyo dib u dhiska goobaha danta guud ee hirshabeelle sanadkan cusub hadda waxaad sidaad arkaysiin waxaan u tallaabsanay horumar waxaan jecelnaha horumarka inaan magaciisa dhammaanteen aan ka wada qayb qaadano hadda waxaan soo samaynay in lix wadda ka mid ah ee laami aan kaba dhigno hadda cabirkeeda saacadda aanila hadlaayo cabirkeedaan ka imid haddana waxaa u soo daahay haddana waxaan usoo dahay oo idinka cudud daaraa howlahaas inaan ku dhex jiray oo shaqadaas aan wadnay ilaah idinkiis haddaan gacanta isqabsanin waxaa soo geli doono jaaniskaana ka faaidays in waddada weyn ee magaalada inaan ka qaadnay dad badan ay nagu doodaayeen ama dagaal nagu siinaayeen magaciisii gobolka shabeellaha dhexe ah haddana ma u taalo wakhtigii hadda la joogo marka waxaan rabnaa inaan wax ka badalno hadduu al yidhaahdo la-aantiinna wax aan qaban karna ma laha waxaan rabnaa haddaan xun nahay in la garab galo oo nala sheego gacanta nalaga qabto layihahdo waa xuntiina saan ku baxa haddaan fiicanahay nalagu taageero caayad yay noqonine in nalagu ammaano nalaguna canaanto diyaaraan u nahay waxaan rabnaa inaan iskala wada shaqayno musuq maasuqa inaan dabargoyo maamulka hirshabeelle ayaa dhowaan waxa uu shaaca ka qaaday in dib u dhis lagu samayn doono waddooyin muhiima iyadoo waddooyinkan ay ka kooban yihiin ilaa iyo siddeed waddo ayaa la sheegay inay qayb weyn ka qaadan doonaan bilic soo celinta guud ahaanba goobaha dib u dayactirka lagu sameynayo shariif suuriya xaashi barnaamijka wadaagga jowhar markaana dhegaystayaal qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada ahbaar dheere oo ka tirsan gobolka gedo ayaa walaac xoogan ka muujiyey buunda la-aanta ka taagan deegaankaasi wabiga jubba ee mara degmada baardheere oo buux dhaafiyey ayaa sababay in markaasi buundadaas ay burburto kumanaan qoys oo ku noolaa degmada baardheere ee gobolka gedo ay go-doon galaan qaarkoodna magaalo isaga cararaan warow hadda ay bilaabeen inay dib usoo laabtaan maadaama fatahaadda webi jaba oo istaagay haddana dadka qaarkood waxa ay sheegayaan inay dhibaato ku qabaan go-itaanka buundadaasi maadaama ay ahayd isu socodka dadka iyo gaadiidka degmada baar dheere ee gobolka gadow iyo deegaanada kale hoostaga axmed cumar saalix iyo wariyaha soome ee gado ayaa warbixintan degmada baardheere ka soo diray qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada baardheer ee gobolka gedo ayaa ka hadlay dhibaatada ay ku qabaan buundo la'aanta ka jirta deegaanka kadib markii ay burburtay buundadii ku taalay degmada muddahaatan laga jooga ilaa saddex bil dhibaatada ugu daran ayaa waxay soo wajahday kumanaan ruux oo u kala gudbaa labada dhinac ee magaalada iyadoo xilligan ay shaqeeyaan ilaa shan iyo labaatan doomood oo u badan kuwa loo yaqaan makaafta oo dadku ay u raacaan si macmal ah caali bilow waxa uu ka mid yahay waxgaradka degmada baadheer waxaana uu sheegay dhibaatooyinka xooggan inay ka dhalatay buundo la'aanta isagoona intaa ku daray haddii aanan la helin buundo ama marin kale oo muhiim u ah bulshada inay xaaladdu ay ka sii dari doonto waagii hore buundada jirtay maalinkii waxaa gudbi jirtay ilaa labaatan kun oo qof ayaa labada gedi isaga gudbi jirtay oo micnihii isu socodka magaalada haddeertaanna maxaan ku rahdaa dooman yaryar oo macmal oo xaaladooda xitaa khatartahay ayaa ka shaqaynayo ciyaalkii iskuullada oo labada gedi macnaha oo isaga kala gooshi jiray waxay noqdeen hadda in oo maxaan ku rahdahay ay gudbi waayaan xaafadihii lagu celiyo abdifataah caddow waa maamulaha dugsiyada waxbarashada hirde ee degmada baardheere waxaana uu sheegay dhibaatada ka dhalatay buundala'aanta inay saameyn ku yeelatay adeegyadii waxbarashada deegaanka isagoo sheegay boqolaal arday ah oo waxbarasho u soo dooran jirtay gudaha magaalada inay ku adkaatay waxbarashada bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka kood waan soo dhoweynaya bahda warbaahinta marka xigta saad aragtaan wax duuna hadda saaka ilaa xalligan shaqaynaya ma leh arday aad iyo aad u fara badan baana dhanka daanta galbeed ka imaado waxbarasho u soo doonato ardayda ayada dhibaataya caqabada bay ku qabaan soo gaaritaanka goobaha waxbarashada ku dhowaad arday ilaa iyo dhowr boqol ah ayaa gediga shisha ama daanta galbeed waxbarasho ka soo doonato dee waalidiin fara badan baa walaac ka muujiyo saaca markii ay soo gudbaan ama intaysan soo gudbin taleefon baa lagaa soo la dabadirayayo laleeyahay si nabadda may ku soo gaareen taa waxay caddayn u tahay dhibaatada ka jirta meesha marar qaar baa waxaa dhacdo inay hal duun shaqayso tiibaa ardaydii iyo dadka shacabkaa soo wada korayaan sidii dhacdo dhacday daraadoo kaleeto mar ay aad loo xaddhaafiyey qaadka intay qaadi kartay doontii ayaa dhaqaaq markay maagtay bay dhinaca u leecday markaasay biyihii o dhan soo wada qaadatay dhowr waalid baa iskuulka noogu imaaday oo arrintaa iyada ka daba timaaday marka dhibaato aad iyo aad u fara badan bay ardayda ku qabaan saaka xilligan waxa meesha ay keena waxaa weyaan inaan hubiyo ardayda inay soo gudbayeen si nabadle inay kusoo gudbayaan in kaleeto marka waxaan u baahnaan lahayn cid walbaoo gacan ka geysan karto sida ugu dhaqsiya badan dadkan dhibaataysan hadday ahaan lahayd bahda waxbarashada ama dadka usoo ganacsi tagaya maxaa la dhihi jiray daanta bari in maxaa la dhihi jiray sida ugu dhaqsiya badan wax loogu qabto ummadda meesha ku dhibaataysan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale bashaar cabdikaliil waa mid ka mid ah ardayda wax ka barata gudaha magaalada waxaana uu sharaxayaa dhibaatooyinka ay qabaan isagoo sheegay in iskuulka ay tagaan xilliyo dhowr xiso ay dhaafeen taasina ay sabab u tahay buundalaanta ka jirta degmada baardhere
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdicaiis bashaar cabdikariim waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata degmadan caqabad weyn baa qabnaa oo maadaamaay naga burburtay buundadanadii saa u joodaan buundadii waa burburtay ardadana labada gedi bay ka imaan jirtay sidaas darteed iskooladii waa caqabado weyn baa naga haysto buundadii saa u joodaan waa burburtay marka waxaan ka codsanaynaa cid kasta iyo dadka dadweynaha degmada inay isku tashi sameeyaan oo buundada ay dhistaan si cid kasta ay horumar u samayso imise idinku qaata inaad soo gudbtaan haddii aad tihiin ardayda daanta ka barata waqti dheer aynu ugu qaataa saaka alisiidii baa hadda imaannay ilaa iyo haddeertaanna waa saacadda xilliga ay marayso waxaan taagnayn gedigaas oo waxaan weynay buunto waxaan weyu kusoo gudubnaa weyn
doomo badan ayaa jooga meelahaas oo ilma qaadaan doomaha wax badan waa soo daahan intooda badanna waana qaadaan oo waa dadaalaan maadaama dadka carada uu ka badan yahay dadka waa ma heli karaan inay si u qaadaan dadka hadda ugu saaka doonta soo raacay muuf lacag ayaa laga qaaday doomahan hadda mukaafkaan soo raacnay subax hore waxaa shaqayn jiray awal doomihii kaleeto hadda lacagana laga qaaday hadda lacagan kusoo gudbin
si kasta hore kuwaatee buundada baari ayaa go'day sagaalkii bishii novembar sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ilaa ay hadda ma muuqato ee fafaalo dadka deegaanka ay ku dhisan karaan buundo maadaama buundada dintay ay dhistay dowladdii hore kacaanka sanadka markuu ah kun sagaal boqol todobaatan iyo sideedii axmed cumar saalixi barnaamijka wadaagga sooma baar dheere mahsanid axmed intaas ayaana maanta dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah sidee loo yareyn karaa dilalka macno darrada ah ee xilligan ka socda soomaaliya dowladda soomaaliyana maxaa looga baahan yahay haddaba dhegaystaina la wadaag aragtidaada adiga oo la soo xidhiiraya taleefoonada idaacaddan mahadsanidin